bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga hirshabeelle oo sheegtay in door muhiim ah uu ka qaato ganacsiga horumarinta bulshada culimada magaalada jowhar oo ka hadla muhiimadda ay leedahay in la toobadkeeno kadib dayaxmadoobaadkii xalay ka dhacay magaalada jowhar dhismaha xaafadaha magaalada jowhar oo si weyn loo dareemayo maamulka isbitaalka kaafi muqdisho oo dib casriyen ku sameeyay qeybta hooyada iyo dhalaanka tartan lagu soo bandhigaya hal abuurka dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho barnaamij lagu bedelayo habkii hore ee tacabka beeraha oo lagu qabtay magaalada muqdisho xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad dhegeysan doontaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale ee subax wanaagsan akhaartana dhegeysanaysa ayaan ku horeeyo wasaaradda ganacsiga hirshabeelle ayaa sheegtay in door muhiim ah uu ka qaato ganacsiga horumarinta bulshada nuur maxamed cabdi ayaa faahfaahinaya ganacsigu waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa nabadda iyo dib u dhiska bulshada marka ganacsatada iyo bulshada ay helaan fursado dhaqaale oo deggan waxaa yaraadaa sababaha dhalin kara colaado iyo isku dhacyo sidoo kale ganacsatada ayaa kaalin muuqata ka qaata dib u dhiska bulshada iyagoo maalgelin ku sameeya adeegyada muhiimka ah sida waxbarashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ganacsiga ayaa keena wada noolaanshiyo kalsooni iyo horumar taasoo kaalin weyn ku leh xasiloonida bulshada iyo nabad waarta xuseen maxamed cali agaasimaha qorsheynta maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle ayaa tilmaamay in ganacsigu uu door weyn ku leeyahay nabadda iyo dib u dhiska bulshada dowladnimada sideedaba nabad ku dhisanba haddii aan nabad jirin ma jirayso wax la yidhaahda ganacsiga iyo wax laga sheekeynayo ma jirayaan ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay nabad ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay isjeceel ganacsiga wuxuu ku dhisan yahay walaaltinimo iyo dadnimuu ku dhisan yahay marka marka loo fiiriyo nabadda iyo ganacsiga marka loo fiiriyo nabadda waxay tahay waxa ugu horeeya qofka bini-aadamkaee marka horeba uu u baahan yahay inuu helo qofka markuu nabad helo wuxuu dareemayaa wax la yidhaahda xasilooni xasiloonida kadibaa qofka wuxuu fursad u helaa inuu fakaro goormee horta ganacsi waxaa la yidhahdaa sida caadiga eh hal abuur ama ikhtirac lala yimaaday ama meel kale halaga soo guuriyo ama fikir kale hala keeno qofkaa u baahan marka inuu fakaro haddii aysan nabad jirin waxaa meeshaas ka baxaayo ganacsina ma jiraayo wuxuusan ganacsi u jiraynin waxa waaye ganacsiga waxaa loogu talagalay sidiisaba in laga sameeyo meel ay ka jirta sustainability xasilooni marka haddaysan xasilooni jirin qofka ganacsiga ma ku dhiiranaya inuu meesha ganacsi kasii sameeyo waxaanan ku dhiiranaynin xataa inuu ku fakaro ganacsigaas inuu maalgelin kale kusii sameeyo uu sii siyaadiyo sida saxdaana ganacsi waxaa laga rabaa markii uu taagan yahay establishment faceka waqtiga dhismaha markuu taagan yahay waxaa la rabaa inuu sameeyo growth ilaa uu ka gaaro enterprise ganacsi weyn uu ka noqdo haddii marka aysan nabad jirin waxaa meesha ka baxaaya fakarka hal abuurka ganacsiga ka baxaayo kalsoonida waxaa ka baxaysaa maxaa la yidhaahdaye oo ganacsigaas lagu maalgashan lahaa waxaa ognahay wadankeena islii marka la maalgelinayo nairobi ama kenya marka soomaalida ay maalgashanayeen wadanka xasilooni kama jirin qofku wuxuu isweydiinaya marka xaggee aamini kartaa oo sustainable ah oo xasiloon oo hantidaada gashan karta tharis wy hantida ugu badan oo magaalada islii taalla ay soomaali leedahay dadka kiyaraaya ee soomaaliya joogay waxay investigareysteen xamar meeshaay isleeyihiin waa ammaan ama waa amni ay isleeyihiin oo nabadaa ka jirtay isleeyihiin dadka kale waxay investigareysteen uganda waxay investigareysteen ethoobia waxay maalgashteen turkiga ganacsiyadu waaweyn oo dhan ay soomaalida leeda halkaasay jirtaan marka haddii wadanka uu nabad ka jiri lahaa ganacsiyada waaweyn ee ka jira islii maanta xamaray ku ooli lahaayeen kuwa xamar ka jirna maanta juharay ku ooli lahaayeen kuwa juhar ku yaalana waxay ku ooli lahaayeen mahadaa iyo deegaanada u dhowdhow iyo way sii daadegi lahaayeen waxay noqon lahayd marka ganacsiga u kalsoon yahay meelo badan gaara oo wuxuu noqon lahaa maxaa la yidhaahdaye marka nabadda yaa furow ah ganacsiga iyo wax walbao nolosha la xiriira ganacsigu waa tiir muhiim ah oo lagu dhisi karo nabad iyo bulsho xasiloon marka fursadaha dhaqaale la ballaariyo oo ganacsatada ay ka qayb qaataan horumarinta adeegyada bulshada waxaa abuurmaya shaqooyin kalsooni iyo wada noolaansho culimada magaalada jowhar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la toobadkeeno kadib dayax madoobaadkii xalay xalay fiidkii hore waxaa si weyn looga dareemayay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada maamulka hirshabeelle dayax madoobaad taasoo jiidatay dareenka bulshada iyadoo dad badan ay isugu soo baxeen in la dugto salaada si ali loogu baryo dayax madoobaadka ayaa bilowday fiidkii hore waxuuna socday muddo saacado ah iyadoo marxalaha si kala duwan si cad loogu arkayay magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku hareereysan maxamed faarax shiilow oo kamid ah culimada hirshabeelle ayaa sheegay in dayax madoobaadku yahay mid kamid ah calaamadaha ku tusinaya awoodda ale iyo muhiimadda ay leedahay toobadkeenka
ilaaha inaan u toobadkeeno dambi naga dhacay iyo qalad naga dhacay sababteeda loo qabanayo wax maysan gedsanin wax maysan haleeyin wax maysan dhibaateeyin laakiin anaga dambi naga dhacay waxaa la rabaa ilaaha inoo noqon subxaana watacaala ilaaha inaa u laaban meesha ilaaha ugu laabanahayn buuqa adkaayna jeeka adkaayna qosol adkaayna wixii dhanaan kaa darsan diinta barashadeeda muhiima odanayo diinta barashadeeda la-aanta diinta la daruuray aad keenaysa dhibaatada isbartiimada camalaa maanta ay yimaad waana meesha maanta ilaahay oo noqonaya caawo cabsi waxaa raba cabsi in kolkaa lala jaraya raba cabsi way dhaqab maa soo socday adduunka baa lagiidi rabaa alla baa lagiidi rabaa war maxaa dhici doono cabsi inaan la jarayna la rabaa maayana ma aha inaan oo qof qosalno kaqaylino buuqno meesha kubuuqtaan dadka kale aad ugu faa'iidaysaan salaadan oo dukanaya waxaa yidhahdaa salaad alkusuuf walkusuuf mabay kala yihiin kusuuf iyo kusuufay kala yihiin qorax madoowaad iyo qamar madoowaad qamarka matitaageerkii sidaan oo kale loo qabsado ood u madoowaado salaada la dukanayo waa laba rakaco salaada la dukanayo laba rakac waa labada rakac see loo dukanaayo qaabkii loo dukanaya waa inaa yisaashin labada rakac loo dukanayo qaabkee loo dukanaayo maanta markuu halkaa soo istaago allahu akbar yiraahdo salaada waa la gala keenaya faatixadii u akrinaa suuratlbaqara in la eg ayuu akrinaa rakaca kuwa wa rukuuca markuu rukuuco imaamka waa soo noqonaa kor u soo noqonaa haddana faatixu bilaabaada faatixada markuu bilaabo oo faatixada la yidhahdana suuratlbaqara in la eg u akrinaada haddana waa rukuuca markuu rukuuc kadib uu sinacalaa markuu yidha markaasuu sujuudaa dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku labaduba waa calaamado ilaahay ku cabsigeliyo addoommadiisa rasuulkeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuu tukaday markay dhacday dhacdadani sidaasi darteedna waxaa la tukaday salaad kusuufta salaada dayaxa madoobaadka si bulshada ay ugu baraarugto in ale loo laabto dhismaha xaafadda magaalada jowhar ayaa si weyn loo dareemayaa cabdifataax axmed maclow ayaa qodobkani inoo sii dheereynaya isbeddel ballaaran oo dhanka kubaca iyo ballaarashada deegaan ah ayaa laga dareemayaa jowhar ganacsatada shirkadaha iyo qurbajoogta soomaaliyeed ee reer jowhar ayaa maalgelino ku sameynaya goobaha muhiimku ah horumarinta bulshada sida suuqyada maqaaxidaha iyo goobaha kale ee danta guud magaalada jowhar oo ka kooban afar xaafadood ayaa waxaa si weyn u sii fidaya xaafadaha hantibadag iyo horseed qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada jowhar ayaa soo dhoweeyey sida daddarka ah ee magaalada kubaca dhanka deegaanka ah ay u sameynayso
niw dhismayaasha magaalada kusoo badanaya horta waa iyagoo heerar kala duwan ah oo daarihii dheerdheera u badan ayaa horta maalmahan dambe amaba bilooyinkan dambe ama sanadadan dambe si aada ugu soo badanayay waxaana hadda si aad ah magaalada inta badan ay diiradda saartay habdhismeedka casriga ah tusaale markii hore waxaa laga yaabaa in qofka dalbanayo naqshada isaga inuu howlgalo oo dibudhiska sameeyo laakiin magaalada hadda waxa ay ka horumartay dhinacyo badan oo waxaa yimi marka ugu horeeya shirkado ku howlan arintaas ee ka shaqeeya tusaale ahaan shaqsiga dibudhiska amaba guriga naqshadiisa rabo amaba naqshada guriga loo dhisayo rabo wuxuu tagayaa shirkado u gaar ah oo ku yaalaa jiro shirkadaasaa naqshada u geynaysaa wixii horumar ah oo dhaqaalahana meeshaasa ku shubay guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin doorkii muhiimka ahaa ee ka qaateen runtii soo celinta bilicda magaalada jowhar oo ah ee caasimada hirshabeelle xaqiiqatanna sawir qurux badan ka bixinayso magaalooyinka kale markii barbardhig lagu sameeyo way ku mahadsan yihiin oo waxaan leeyahay doorka dib u dhiska dalka soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan jowhar idinka aadan idinkuna sii laba jibaara oo dalkiina hooye ha ka niya jabina inaad dibudhiska aad xoojisaan maadaama hadda fursadaha ugu weyn ee aad haysataan ay tahay inuu qofkii nin qof dhalinyaro ah yahay awood uu leeyahay xilligii uu waxqabsa lahaana la joogo marka inta badan marka kuwa qurba joogta dhalinyarada soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee turkiga wadamada kale caalamka guryaha ka iibsanayo ayaa leeyahay magaaladiina jowhar ee aad kasoo jeedaan oo asal ahaan aad ka tagteen wixii aad shaqaysataan kusoo celiya
xaafadaha magaalada tanijowar waxa ay sameynayaan fidid dhanka dhulka ah waxaana lagu wadaa in magaaladu ay kusoo biiraan xaafado ka baxsan afarta xaafadood ay jowhar ka kooban tahay maamulka isbitaalka kaafi ee magaalada muqdisho ayaa dib u casriyeyn ku sameeyey qeybta hooyada iyo dhallaanka waatan zahra isbitaalka kaafi oo ka mid ah xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si weyn ugu adeega bulshada magaalada muqdisho ayaa dib u casriyeyn ballaaran ku sameeyey qaybta hooyada iyo dhalaanka tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka isbitaalka ugu jiro saduuqaadista tayada adeegyada caafimaadka ah ee uu siinayo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan habeenka uurka leh daktar cabdiraxmaan cumar macalin oo ah dhakhtar ku takhasusay daweynta cudurada habeenka iyo qalimadooda ayaa sheegay in qaybta hooyada iyo dhalaanka ah laga dareemaya isbedel islamarkaana diyaar u yihiin u adeegida bulshada cabdiraxmaan cumar macalin kana howlgala isbitaalka kaafi waxaa ku takhasusay cudurada haweenka iyo daaweyntooda iyo qalimada casriga ah waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyed inaan ogeysiino in isbitaalka kaafi qaybta cudurada haweenka iyo qalimadooda inaan kusoo kordhinay waxyaabo badan oo bulshada faa-iido u leh sidaada ahaa laheyd qalimada casriga ah oo awal la samey jiray qaliimo oo fashion hore ah hadda inaan sameyno qalimada casriga oo aan ku sameyno anagoo adeegsanayno laboroscobiga iyo anagoo adeegsanayno kamerada gudaha minka oo loo yaqaano stroscobiga waxaan kaloo soo kordhinay ultrasound oo hooyada uurka leh iyo lagula socdo iyo xaaladeeda oo loo yaqaano three d four d oo suura gelinayo in ilmihii si life loo arko iyo waxyaabaha qaar u baahnaa jira in diagnosis sax ah ama result sax in laga gaaro in laga gaari karo waxaa kaloo soo kordhinay qaybta xanaanada caruurta aan bila dhamayska ahayn oo loo yaqaano n i c u oo ayadana aada loo casriyey kusoo dhawaada isbitaalka kaafi qaybta cudurada haweenka iyo dhalmada dib u casriyeyntan lagu sameeyey qaybta hooyada iyo dhalaanka isbitaalka kaafi ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada soomaaliyeed tartan lagu soo bandhigayay hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho jaamacadda muqdisho oo kaashanaysa safaaradda jamhuuriyadda turkiga ee soomaaliya ayaa si rasmi ah u daafurtay tartan hal abuur ah loogu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed kaasoo looga gal leeyahay dhiirigelinta fikradaha cusub horumarinta xirfadaha hal abuurka iyo kobcinta maskaxda ganacsiga ee jiilaalka cusub munaasabada daafurka tartanka oo ka dhacday xarunta jaamacadda muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka madaxa jaamacadda kiilo ka socday safaaradda turkiga ganacsato ay aqoon-yahano iyo boqolaal dhalinyaro ah oo xiiseynaysa ka qaybgalka tartanka qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay ayaa sheegay in tartankani yahay mid muhiim u ah kubcinta maskaxda dhalinyarada soomaaliyeed iyagoo xuseyn jaamacaddu mar walba ka go-an tahay inay garab siiso jiilka cusub ee hal abuurka leh
hagsoom oo ahaa maaradoon ama tartan oo ay ku tartamayaan hal abuurayaasha soomaaliya levelkiisana uu yahay level national ah tartankan waxaa loogu talagalay soomaaliya oo dhan inay kasoo wada qayb gasho waa tii ustaad carab hadda ay noo sheegaysay soomaaliya banaankeeda in laga soo ablaay gareeyey statiska iska dhaaf banaanka mozambique iyo aan maqlaaye iyo meelo kale aan maqlaaye meelahaaso dhan in laga soo wada ablaay gareeyey marka intaan hadda waa zubdadii macnaheeda intaan waa inta nasiibka u heshay inay shorta liistaa kusoo baxdo oo dhowr iyo tobanka ah marka maanta waxaan u joognaa marka furitaanka barnaamijkaas tartanka oo insha allahu afarta maalin ay soo socotaa socon doona kaasoo maxay ahayd maalinta ugu dambaysana lagu kala hari doono oo qolo walbo burhaanteeda ay bannaanka la imaan doonto waxay hayso marka insha allah waxaan rajaynaynaa qof walba waxaan u rajaynaynaa guul in uu maxay ahayd gaaro
tartankan inay fikradahooda u bedelaan waxyaabo dhab ahaan bulshada soomaaliyeed u adeegaya ayna waxtar u noqonaysaa safaarada turkiga waxay mar walba garab taagan tahay taageerada barnaamijyada dhallinyarada horumarinta tiknolojiyadda iyo xoojinta iskaashiga labada dal ee walaalo ah barnaamijkan waa barnaamij oo aada ugu muhiim ah dalka iyo guud ahaan maxaa la dhahaay dhallinyarada guud ahaan ee soomaaliyeed waana meel dhiirigelin u noqon doonta mambaca hal abuurka ee soomaaliya ka hay-ad ahaan aragtida hay-adda atika oo hay-adda horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda turkiga shaqadeeduna waxay ku beesgaraysan tahay aaminsanaanta ah dhallinyaradu inay yihiin hal abuurka iyo lafdhabarka tartanka hal abuurka dhallinyarada ay soo dahfureen jaamacadda muqdisho iyo safaaradda turkiga ayaa muujinaya tallaabo muhiim ah oo lagu maalgelinayo maskaxda jiilka cusub laguna dhisayo mustaqbalka ifaya oo ay hogaaminayaan dhalinyaro leh aragti karti iyo aqoon barnaamij lagu bedelayo habkii hore ee tacabka beeraha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdifitaax axmed ayaa noo faahfaahinay wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya ayaa daafurtay mashruuca beero oo barwaaqi soomaaliya b b s barnaamijkan oo lagu baahinayo guud ahaan soomaaliya laguna bedelayo hanaankii hore ee tacabka beeraha ayaa daafurkiisa waxaa ka qayb galay ku-xigeenka safiirka soomaaliya u qaabilsan khadar hay-ado iyo madax kale agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya maxamuud maxamed maxamuud ayaa sharaxaya ujeedooyinka mashruucan b b s
yacni mararka dadku tagaan waxay yidhaahdeen dhulka ilaahayba idinkuguma taligi dhulkan inaad baahataan maxaad u baahantihiin annagana lakugu talaga inaan adduunka quudinno mushkilad ha nagu dhacdo laakiin kulley dadka dhan waa ku dhacday waa ka baxeen annaguna waa ka baxaynaa laakiin maxaa noo qorshaa haddaan ka baxno yacni maadaama cimiladii isbedeleen abaarihii bateen xoolihii naga baaba'ayaan fikirkan b b s waxaa loo keenay in nolol kale lagu soo maxaa lagu soo dabaqo noloshii hore wax laga bedelo waayo haddaan uun sidaynu u naar saan u dhamma jirn awey u dhinto u dhinto sidii rarka dadkaynu u baabeen u baaba'no haddaana waxba la imaan dad jira qaar ka mid ah iskaashada beeraleyda soomaaliyeed oo kulanka ka qayb galay ayaa madasha ka hadlay waxaan beerihii isku dayey inaan ku abuuro wixii dadku ay yaqiineen wax bal haddana ka bedelan baashoanaan abuuray waxaan abuuray baalka la yidhaahdo waxaan abuuray afakaadho waxaan abuuray adigu waxyaalo badan oo isku jira basal in abuura bahashi basalaan abuuray haddanba abuuray oo waa caadi basashu bataata baradhada waa isku daynay adugu waa waa dhib badan tahay arrin dhib badanaan marnay laakiin hadda waxaa u malaysaa xoogaa in lasoo lagu soo guulaysanayo
ilaahay idinku dhaarshee dad hawadooda ay tan tahay dhulkooda uu kan yahay haddana ay baahan yihiin suurtagal maaha waxaad arkaysaa nin boqol hektar leh cagaf leh matoor leh eel u qodan lacagna haysto haddana uu baahan yahay uusan wax soo saarayn wax baa maqan wax baa maqan insha allahna waa soo noqday waa joogaa waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay in ilaahay ha badbaadiyey intaan kanadi joogay waxaan fiirsanaya inta badan barnaamijyada beeraha wasiir waxaan haysanaa oo oo runtii galgalkiisa uu aada u badan yahay dadaalkiisa u badan yahay maxamed cabdi xayir maareey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya ayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo beeraleyda waxa uu ugu baaqay inay taageeraan barnaamijka beero oo barwaaqay soomaaliya b b s
marka b b s labadaa daraasadood aanu samayno midna ah in meesha la geliyo cilmi iyo lacag haddii soomaaliya doonayso inay inay inay inay isquudiso midna ah inaynu wixii transform garayno noloshii casriyeyno clim- climate adapter ka dhigno labadaa daraasadood baanu samaynay oo b b s labadaba uu jawaab ka yahay waxaan ku faraxsanahay in hadda uu dareen jiro sidii hadda uu mid nin walaalkay sheegay oo dad badani doonayaan inay inay galaan sektorka beeraha iyo cuntada ay doonayaan marka aad iyo aad baan bangiyada iyo ugu dhiirigelinaynaa dadka wax haysta wasaarad ahaan inay eh, nala galaan marka sidaad arkaysaan waa boqol baan noqoshaynay boqol beerood annagu hadda waxaanu bilaabaynaa sagaal bes wasaaradda beeraha sagaal baanu hirgelinaynaa sagaalka daraasadoodii baa laydii sheegay laakiin sagaashan iyo kow baa hadhay sagaashan iyo kowdaas baan ka sugaynaa bartinariska waa uu ingiliish baan ugu hadli doonaa iyo ganacsatada soomaaliya in nala hirgeliyaan si looga baxo hanaan tacabkii hore ee soomaalidu isticmaali jireen laguna guurin hanaan tacabka caalamiga ah ee dunida ay isticmaasho ayay wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya waxa ay dardargelinaysaa tababaro iyo soo kordhinta mashaariic taageeraya hanaanka casriga ah ee tacabka beeraha oo ay dunidu isla qaadatay hagaag dhegeystaan markaan kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo zahro mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervella ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanayaa sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanayaa shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanayaa afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanayaa laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa imaasantahay zaaraa xubintaasi nala socodsanaysa markaana xubinta cayaaraha iyo nuur waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kelen imbabe xidiga xulka qaranka faransiiska iyo ku guuleystaha koobka adduunka labada kun sideed iyo tobankii ayaa mar kale si cad uga hadlay cunsuriyadda ka jirta kubadda cagta isaga oo ugu baaqay ciyaartooyda iyo hay-adaha in ay tallaabooyin adag qaadaan waraysi uu siiyey m six imbabe ayaa ka hadlay waayo aragnimadiisa sbain halkaasi oo cunsuriyaddu weli caqabad weyn ay ku tahay horyaalka la liiga waxay ahayd dhacdo aan caadi ahayn markaasi anigu ma maqal sidaasi darteed si toos ah uma dareemin balse markii dambe waan arkay waana arrin niyad jab leh ayuu yidhi imbabe waxaan aaminsanahay inaan joojin doonin inaan ka hadalno inta waxa isbeddel la-aan jirto iyo inta maamulku aanay qaadin tallaabooyin filan waa muhim in ciyaartooyda saameynta leh ay hadlaan maxaa yeelay tani caadi ma ahan waa arrin aanan mudnaa in xitaa laga hadlo maxaa yeelay waa labada kun shan iyo labaatanka waxaan moodayey in sanadkan aan xor ka noqonnay cunsuriyad noocan oo kale ah laakiin weli way jirtaa si kastaba ha ahaatee annagu mar walba waan la dagaalami doonaa dhaqamadaas ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey xidiga xulka qaranka faransa iyo kooxda real madrid keliyan imbabe xubinta ciyaaraha waanageyntaa guud ahaan xubintaasi ciyaaraha ee ugu dambeysay warkaas subaxnimo tan intaa ku kulmi doono warkaankiisa xiga nabadgelyo